إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadii sanada hurnimadan waxaa ka mid ah tirokoob ayaa waxaa lagu hayaa hantida ku baaba'day dab khasaaro weyn dhaliyey oo habeen hore ka kacay magaalada hargeysa iyadoo nadiifin lagu bilaabay meelihii dabku ka kacay hogaanka sare ee xarakada shabaab almujaahidiin ayaa bulshada hargeysa uga tacsiyeeyey musiibadii halkaas ka dhacday iyagoo sidoo kalena dadka muslimiintaha ugu tahniideeyey bilashada bisha barakaysan ee ramadaan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weeraro waxay ka fuliyeen muqdisho jubbada hoose iyo gobolka baay guddiga gurmadka abaaraha xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa qoysas gaaraya afar boqol oo qoys raashin ugu qaybiyey deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose jimciyadda alxasaan al khayriya ayaa raashin waxay ka qaybisay degmada saakow ee walaayada jubbooyinka warka dibaddana in ka badan soddon ruux ayaa dhimashaya dhaawac waxay ku noqdeen qarax ka dhacay caasimada dalka asarbajaan intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن taarikhdu waxay ku beegantaha labada bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo saddex ee hijriga milaadiguna waa saddexda bisha afaraad labada kun laba iyo labaatanka tirakob ayaa waxaa lagu hayaa hantida ku baabaday dab khasaaro weyn dhaliyey oo habeen hore ka kacay magaalada hargeysa iyadoo nadiifin laga bilaabay meelihii dabka uu ka kacay shalay oo dhan waxaa lagu howlanaa sidii dabka loo damayn lahaa ilaa iyo xalay ayuuna soo gaaray meelaha qaar ayaa saaka la arkayay dadka oo nadiifin ka bilaabay bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa si weyn weli u hadal haya dabka ka kacay magaalada oo hanti badani ay ku basbeeshay qolyaha xisaabaadka ka shaqeeya ayaa waxay ku howlan yihiin hubinta iyo tirakoobka hantidii dabka uu la tegay duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge waxa uu sheegayaa in qiyaastii hal bilyan iyo bar ilaa iyo laba bilyan oo doolar ay ku qiyaasayaan hantidii ku gubatay magaalada hargeysa
sida ay sheegtay xog ururin hordhaca dhibkii iyo khasaarihii uu sababay musiibadii halkan ka dhacday waxaa lagu qiimeeyey inay tahay ay u dhaxayso hal bilyan iyo badh ilaa laba bilyan oo doolar waana qiimayn hordhaca wey
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa sheegay in hal milyan oo doolar ay siinayaan dadkii hantidu ka gubatay laakiin lacagtaas ayaa ah mid aada u yar durbana waxaa ku degtay oo nin aada u liito ku tilmaamay hogaamiyaha mucaaradka ah ee la yidhaahdo faysal cali waraabe madaxweyne waxaa layidhi wax hadduu soo kaco hal milyan baan bixinayaa buu yidhi taas waxay ka maqarxati kacaysaa aqliga aqliga muuse ka maqarxati kacaysa aqliga muuse waa nigaa kii oon ogeyn baaxadda waxaa dhacay nin bay qof ba ka dhegtay milyan ka gubtay ise wixii intoo socay buu yidhi milyanba milyankaa la badantay marka taasna waxayna tusaysaa ninkan doonay inuu daqiiq xukumo aqligiisa halkaa ka aqliya warkaa maanta ninkan waa fadhiya maxtawiyada waxaa xusid mudan in maamulku aanu tallaabo ka qaadin dalab horey uga yimiday ganacsatada suuqa oo ahaa in suuqa jidad loo furo maadaama cariiri xoogle uu ka jiro hogaanka sare xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa bulshada hargeysa waxa uga tacsiyey musiibadii halkaasi ka dhacday iyaga oo sidoo kalena dadka muslimiinta ah ugu tahniyadeeyey bilashada bisha barakaysan ee ramadaan haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo haya bayaan habeenkii xalay ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ummadda muslimka ah loogu tahniyadeeyey bisha soon oo ah bil ay ku jiraan fursado badan waxaana dadka muslimiinta ah lagu dhiirigeliyey in ay ka faa'iidaystaan bayaanka oo wata nasuus sharci ah ayaa waxaa lagu yidhi hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay guud ahaan ummadda muslimka gaar ahaan hormoodkeeda mujaahidiinta ah ugu bishaareeyeen bilashada bisha barakaysan ee ramadaan iyagoo allah weydiisanaya iimaan badqab iyo islaamnimo iyagoo allah ka rajeeyey inuu bishaan ka dhigo bil guul iyo furasho weyn iyo in uu addoommadiisa suuban dhul ka makaniyo bayaanka ayaa waxaa lagu sheegay in bishan ay ku soo aaday iyadoo mujaahidiinta bariga afrika allah fadligiis ay hayaan wadada dacwada iyo jihaadka isku xukunka shareecada iyo u gargaaridda dadka taagta daran allahna uu ku manaystay nimcooyin fara badan iyo barakooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin amniga iimaanka walaaltinimada iyo midnimada lagu midaysan yahay hooska shareecada raxmaanka hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay in siday ummadda muslimka ula qaybsanayaan farxadda bisha soon sidoo kalena ay la wadaagayaan daruufaha adag ee ay marayso ee isugu jira gumaysiga saliibiga ah abaaro iyo jiilaal kulul iyo hoos u dhaca ku yimid dalaga iyo xoolaha iyadoo uu allah hore u sheegay inuu intaas oo dhan ku imtixaamayo addoommadiisa kuwa sabrana ay naxariis helayaan bayaanka ayaa waxaa lagu yidhi waxaan kula dardaarmaynaa ummadeenna muslimka ah guud ahaan iyo ehelkeenna ku nool walaayaadka islaamiga ah gaar ahaan in ay wanaajiyaan malahooda xagga allah ayna asaga xaggiisa u cararaan ayna u degdegaan towbada iyo istikfaarta iyo inay isku dhul dhigaan allah oo ay ducada badiyaan bishaan barakaysan waa bishii raxmadda iyo towbada waxaa la furay albaabadii jannada waxaa la xiray albaabadii naarta waxaa la xirxiray shayaadiintii waaweyneed allahna bishaan dad ayuu naarta ka xoreeyaa habeen walba ee aan ka faa'iidaysanno neecawdan iimaaniga ah aana uga faa'iidaysanno akhrinta qur-aanka kariimka iyo in aan isku taagno jihaadka iyo in aan ku ribaadno firimaha iyo in aan camirno masaajidda annaga oo oogayna taraawiixda kuna ictikaafayna sidoo kalena aan uga faa'iidaysanno inaan daboolno baahiyaha dadka baahan iyo in aan kafaalo qaadno agoonta haraamiisha iyo masaakiinta allahna wuxuu mudan yahay in uu naga toobad aqbalo uuna kabo dacfigeenna kurbadana ou inaga faydo sidoo kalena uu noo gargaaro uuna nagu arsuqo fadligiisa ayaa lagu yiri bayaanka intaas kadib xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa uga tacsiyeysay dabkii weynaa ee baabi'iyey suuqa waaheen waxayna ugu ducaysay inuu allah beddel kheyr qaba siiyo iyagana samir ku arsuqo sidoo kale bayaanka ayaa waxaa lagula hadlay ciidamada mujaahidiinta waxaana lagu yidhi waxaan fursaddan uga faa'iidaysanaynaa in aan bogaadinno walaalaheenna mujaahidiinta ah ee ku ribaadaya dhammaan fagaarayaasha jihaadka si gaara mujaahidiinta bariga afrika waxaan ku bogaadinaynaa camaliyaadkii ugu dambeeyey ee barakaysnaa ee ay ku beegsadeen saliibiyiinta iyo dabdhiilifyadooda ee ka kala dhacay caasimadda muqdisho magaalooyinka beledweyne iyo buulamareer iyo saldhiggii murtadiinta ee deegaanka af urur allah waxaan weydiisanaynaa in uu ka aqbalo shahaadadooda ouna caafimaad siiyo dhaawacyadooda uuna soo daayo maxaabiistooda ugu dambayntii waxaa mahad ballaaran loo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weeraro waxay ka kalfuriyeen muqdisho jubbada hoose iyo gobolka baay xalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dagaal toosa waxay ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose sidoo kale waxaa iyaguna weerar la kulmay ciidamada kale ee kenya ee ku sugan deegaanka taabto habeen hore ayay ahayd markii sidan oo kale kenyaatiga lagu weeraray taabto isla jubbada hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay xalay weerar toosa la beegsadeen ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan magaalada afmadow isla jubbada hoose shalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay weerareen saldhig ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin buundada daarik ee duleedka magaalada kismaayo dagaal halkaa ka dhacay waxaa ku dhaawacmay ugu yaraantii laba askari oo ka tirsanaa ciidanka jubbaland dhanka magaalada muqdisho howlgal gaar ah oo xalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka fuliyeen deegaanka weydow waxay ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ah askariga waxaa lagu magacaabi jiray idris macalin mukhtaar dhanka gobolka baay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin shalay waxay weerareen xero ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin kontaroolka la yihahdo makuudo oo laga galo magaalada baydhabo guddiga gurmadka abaaraha xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa qoysas gaaraya afar boqol oo qoys raashin ugu qaybiyey deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose mahad cubeyd cali ayaa warkan inoo haya jamciyadda al ixsaan al khayriya ayaa raashin iskugu jira bur bariis sokor iyo saliid u qaybisay dadka ay abaaruhu saameeyeen islamarkaana ku nool deegaanka goobaale oo ka tirsan shabeellaha hoose dad gaaraya afar boqol oo qoys ayaa raashin la siiyey waana kuwan qaar ka mid ah oo ka waramaya waxyaabihii ay qaateen maanta waxaa hadda yeella hortayn yeella waa cunto walaayada ka timid marka waana ugu mahad celinaynaa marka alaxsaana bixisay marka waa kaa jasaakum allah khayr deeqda aad hersheen ka waran marka deeqdan helnay waa waa haaf bariis eh haaf bariis iyo haaf bur eh iyo haaf sokor eh iyo laba saddex la oo caddeey eh cali abiikir waa garta cali oo maanta halkeed ku sugan tahay goobaanle goobaala maxaa lagu qaybinayaa marka maanta macaawino oo muslimiinta ay keentay maxay ka kooban tahay marka cuntada lain siiyey cuntada bariis bur sokor saliid asalaamu calaykum calaykum salaam raxmatullahi adeeraye soo dhow adeer waa dhowe waa fiicana waa nabad qabaa waa noo imaadeen ma oho raashinka sokor bariis iyo bur saliid yaa idin siiye marka mujaahidiinta ilaahaan ku mahadcelinaynaa mujaahidiinta kor allah ka yeelo ololaha loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaa ah kuwo si dardar leh ku socdaa islamarkaana galay wejigii saddexaad
jimciyadda alxsaan alkhayriya ayaa raashin ka qaybisay degmada saako ee wilaayada jubbooyinka maxamed ciise ayaa warkan inoo haya jamciyadda alixsaan al khayriya ayaa raashin iskugu jira bur bariis sokor iyo saliid u qaybisay dadka ay abaaruhu saameeyeen islamarkaana ku nool deegaanka goobaale oo ka tirsan shabeellaha hoose dad gaaraya afar boqol oo qoys ayaa raashin la siiyey waana kuwan qaar ka mid ah oo ka waramaya waxyaabihii ay qaateen maanta waxaa hadda yeella oo hortayna yeella waa cunto walayda ka timid marka waana ugu mahadcelinaynaa marka alaxsaana bixisay marka waa kaa jasaakum allahu khayr deeqda aad hersheen ka waran marka deeqdan helnay waa waa haaf bariis eh haaf bariis iyo haaf bur eh iyo haaf sokor eh iyo laba saddex la oo caddeey ah cali abiikir waa garta cali oo maanta halkeed ku sugan tahay goobaan le goobaala maxaa lagu qaybinayaa marka maanta macaawino oo muslimiinta ay keentay maxay ka kooban tahay marka cuntada lain siiyey cuntada bariis bur sokor saliid asalaamu calaykum calaykum salaam raxmatullahi adeeraye soo dhow adeer waa dhowe waa fiicana waa nabad qabaa waa noo imaadeen ma oho raashinka sokor bariis iyo bur saliid yaa idin siiye marka mujaahidiinta ilaahaan ku mahadcelinaynaa mujaahidiinta kor allah ka yeelo ololaha loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaa ah kuwo si dardar leh ku socdaa islamarkaana galay wejigii saddexaad halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan dhowaan jamciyadda al-ixsaan al-khayriya ayaa mar kale raashin qaybin ka sameysay degmada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka taas oo ay ka faa'iidaysteen qoysas badan raashin qaybinta ay al-ixsaan ka sameysay degmada saakow ayaa waxaa ka faa'iidaystay saddex boqol oo qoys kuwaas oo qaarkood ay ku nool yihiin gudaha degmada halka kuwo kalena ay ka yimaadeen deegaano hoos yimaada saakow haddaba dadkii raashinka loo qaybiyey ayaa ka warbixiyey shucuurtooda aani kuulow gubli aadin waayan meeqsanaa jirtaa sagaanunkay sinidku waa ka gohoy sagaashanaa jirtaa haa kooso koru midna bariid waay midna bura iyo leeang male ii saliid aago waako farada nabad iyo caafimaad yaa ka jarna ibraahim cabdi samad lixdan sana jiraan gabadh booliinus la roon sokor saliid bur alxamdulilah ilaahay ka mahadayna weliyada islaamkan ka mahadayna gaalada la jiray muslimiinta kolantay qurcalihi ka weel bismillaahi saddesan baa baran dabada ragtoon fool beereley alxamdulilah jamciyadda al-ixsaan iyo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weli degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ka wada howlo raashin lagu qaybinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen halka dhegeystayaal warkaa idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan in ka badan soddon ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac waxay ku noqdeen qarax ka dhacay caasimadda dalka azerbaijaan sida ay tilmaamayaan wararka laga helayo magaalada buka ee caasimadda waddanka azerbaijaan qarax culus oo khasaare geystay ayaa waxa uu saakay ka dhacay goob lagu caweeyo oo ku taalla bartamaha magaaladaas wakaalada wararka e a b oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan shaqaalaha gurmadka ayaa waxa ay sheegtay in ugu yaraantii hal ruux uu qaraxa ku dhintay sidoo kalena in ka badan soddon kale ay ku dhaawacmeen sidoo kale warbaahinta maxalliga ee dalkaas ayaa dhankeeda waxa ay shaaca ka qaadeen ugu yaraantii saddex ruux ay ku dhinteen qaraxa halka kow iyo soddon kalena ay ku dhaawacmeen kuwa oo la dhigay goobaha caafimaadka dhaawacyada ayaa la sheegay qaarkood inay yihiin kuwa halis ah kooxda gurmadka deg dega ah ee dowladda azerbaijaan waxay sheegtay in qaraxu uu ka dhashay gaaska cuntada lagu kariyo waxaana qaraxa kadib dab xoogan uu ka kacay goobta kaas oo sababay khasaare hantiyeed oo baaxad leh dabka ayaa socday saacado dhowr ah dadaal badan kadibna shaqaalaha dabdamisku waxay ku guulaysteen in ay damiyaan dabka warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta